mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa shacabka degmada mahadaya u qabtay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka xilli degmadaas ee wasaaraddu ka wado dhismaha golaha deegaanka gudoomiyaha degmada mahadaya salaad wiish iyo suldaan cabdisalaam suldaan maxamuud ayaa ugu horeyn ka hadlaya munaasabadda daafuurka tababarkan waxay ku caanadiida ku kala caanadiidaan in maaragtay laysugu soo dhoweeyo oo la yidhaahdo hebelow adna maxaa sheegaysaa adna maxaa sheegaysaa soomaalidu waxay tidhaahdaa haddiiba wax dhacaan sideedaba oo xaajada dad la dhex keeno mabaadi'i badan bay leeyihiin waxay leeyihiin mabda' la yidhaahdo gari laba nin kama wada qoslisiiso soo ma dhahno laakiin mararka qaarkood waxaa keenta sulxiga waxa la yidhaahdo oo dadka marka la isugu soo dhowaynayo sulxigu labada darafba ridahooda ayaa lagu gaaraa waxaan u malaynaa maanta ajandaha laga hadlaayo xalinta khilaafaadka waayo waxa laga hadlou haayo xalinta khilaafaadka marka la yidhaa waxa waaye golihii deegaanka isu tanasulaad iyo mataqaanaa sida khilaafaadka iyo caqabadaha jiro xal looga heli lahay lee waayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabelle mudane nuur xasan muuse ayaa sheegay in bulshada degmada mahaday looga baahan yahay in si nabad ah ay uga qayb qaataan dhismaha golaha deegaanka oo degmadaas ka socda waxaan rabaa kulankan wuxuu ku saabsan yahay inaan idiin sheego waxa waaye ujeeddada wax walba inaan ka abbaarno waay xalinta khilaafaadka waxaan ku casuunnay saddex waaxood oo qaybaha bulshada ka mid ah oo muhiim ah qaybta haweenka qaybta dhallinyarada qaybta odayaasha dhaqanka kulli macnaha qaybahaasa ka kala socotaan runtii waxaan halkan u joognaa inaan qabanno tababar muhiim ah oo aan diiradda ku saarayno sida hooyooyinka dhallinyarada odayaasha dhaqanka cuqaasha culimmada ee ay ugu qayb qaadan lahaayeen xalinta khilaafaadka mar weliba meel wax lagu qaybinayo waxaa imaanayo khilaafaada imaanayo khilaafaadkaas marka sidee lagu xalliyaa waa laga maarmaan in lais weydiiye mahadaay ayaa lagu wadaa inay ku biirto degmooyinka lee golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedka hirshabeelle